أندلسن جئناك جئناك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in socdaalka madaxa kooxda riddada uu ku joogo magaalada adis ababa ay salka ku hayso sidii etoobiya ku qaadan lahayd badda soomaaliya maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa tacadiyo iyo boob hantiyadeed ka geystay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa mar kale ka hadlay dhulboobka murtad xasan garguurte uu ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo waxgaradka beesha hubeer ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa mashruuc biyosifeen ah ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaas dad ka badan kun iyo shan boqol ruux oo ku dhaqan deegaanka bargaan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacawi ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu dhowaanahanba ka waday wilaayada sidoo kale warkeenna subax waxaannu idinkugu soo gudbinaynaa maqaal ciwaankiisu yahay ku dhowaad saddex sano kadib xamladii salibiga ee xasan gurguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah macaawisley iyo mahadhooyinka aan la mahadin oo raadadkooda lagu arkay magaalooyinka gacanta cadowga ku jira
بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عود intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena saaka kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose walaalkeen abuxasaan ayaa warkaas inoo haya geesiyada tawxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay maalmihii ugu dambeeyey fuliyeen howlgallo qorshaysan oo ay la beegsanayeen kolinyo kufaar afrikaan ah oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho waxayna howlgalladan sababeen khasaare culus oo soo gaaray kufaarta saacadihii lasoo dhaafay waxay mujaahidiintu kolinyo kufaarta afrikaanta qaraxyo kula beegsadeen inta u dhexaysa deegaanka lambar lixdan iyo degmada jannaale oo ka wada tirsan wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiya waxaa qaraxyadaasi ku baktiyey toddoba askari oo kufaarta afrikaanta waxaana ku dhaawacmay toban askari oo isla kufaarta waxaa sidoo kale qaraxyadaasi lagu gubay hal gaari oo haamar ah laba maalin ka hor qarax kolonyadan sahayda siday lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada lambar konton iyo lambar lixdan waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday afar askari oo kufaarta afrikaanta sidoo kale saddex maalin ka hor qaraxyo kolonyadan kufaarta afrikaanta lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo lambar konton waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday kow iyo toban askari oo kufaarta afrikaanta waxaana lagu gubay gaari xamuul ah oo sahay ay ku wateen wilaayada shabeellada hoose ayaa ka mid a wilaayaadka ay ka dhacaan weerarada ugu khasaaraha badan ee soo gaara kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday kudhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuxasaan dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in socdaalka madaxa kooxda riddada uu ku joogo magaalada adis ababa ay salka ku hayso sidii etoobiya ay u qaadan lahayd badda soomaaliya faafaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abuushayba waxaa casriniqii shalay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya gaaray murtad xasan sheekh maxamuud oo madaxa kooxda riddada soomaaliya isagoona halkaasi kula kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda kaafiradda etoobiya gaal abiy axmed koox riddada oo ka hadashay safarka murtad gurgurte ayaa sheegtay inuu daaro yahay arrimo la xiriira qadiyadda badda soomaaliya oo horey loogu saxiixay abiy axmed socdaalkan waxa uu daba socdaa heshiiskii dhowaana lagu gaaray magaalada ankara ee dalka turkiga taasoo ka tarjumaysa iskaashi cusub oo u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya ayaa lagu yidhi qoraal rasmi ah oo ka soo baxay kooxda riddada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya diina mufti oo la hadlay warbaahinta adis ababa ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda abiy axmed iyo kooxda riddada soomaaliya ay ka wada hadleen in etoobiya ay hesho qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxa uu ninkani sidoo kale muujiyey sida murtada xasan sheekh maxamuud uu u fahamsan yahay danahooda islamarkaana uu ugu garab raaricinayo wax walba oo etoobiya u horseedi kara inay soo gaarto xeebaha soomaaliya waana sida uu xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya dhanka kale warmurtiyad soo baxay ayaa lagu sheegay in dhinacyadu ay ka wada hadleen in dib loo furo safaaradaha wixii hadda ka dambeeyana aysan jiri doonin xanimaada saaran hal dhinac waxaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu sheegay inay iska kaashan doonaan arrimaha amniga waxaana mar kale laga dhawaajiyey siday xukuumadda adisababa uga go'an tahay xayuusiga qaybo ballaaran oo ka mid ah badda soomaaliya kadib safarkan uu murtad gurguurta ku tegay magaalada adisababa waxaa baraha bulshada ka bilowday maadays ay samaynayaan dadka sida baano u isticmaala internetka waxaana la isbarbar dhigayaa hadal murtad oo gurguurta uu yidhi markii muuse bixii cabdi horaantii sanadkii hore uu bixiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya kaasoo ahaa etoobiya wax naga dhexeeyo ma jiraan waana cadowgeenna iyo in maanta uu ka degay dalkii uu lahaa waa cadowgeenna taasoo shacabka soomaaliyeed u xaqiijisay in xasan afka baarkiisa uu ka necab yahay etoobiya balse qalbiga uu kala jiro mar walba waxayna shacabka etoobiya abiy axmed hadda u arkaan mid guul taariikhi ah u sohoyey balse waa kuwa moogan in dalkan uu leeyahay rag isku dhaarsaday inay difaacaan diinkooda dhulkooda iyo dadkoodaba xasan gurgurta ayaa la sheegay in durbe laga casuumay magaalada qaahira ee waddanka masar iyadoo la tilmaamayo markii uu adis ka yimaado inuu u sii boqoli doono alqaahira waxaa muuqanaysa inuu ku dhex dhumayo qancinta abiy axmed iyo cabdifataax asiisi maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa tacadiyo iyo boob hantiyadeed ka geystay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho abuu eeman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya maalinba maalinta ka dambaysa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa sare u sii qaadaya gaboodfallada ay u geysanayaan shacabka muslimiinta ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir falal isugu jiray dhac boob iyo burburin dhismooyin ayay murtadiintu saacadihii la soo dhaafi ka geysteen mid ka mid ah xaafadaha degmada yaakshid ee magaalada muqdisho maleeshiyaad ka tirsan kuwa loo yaqaan booliska ayaa weerar xoog ku gala ku qaaday guri ku yaala degmada yaakshid halkaasoo ay ka geysteen tacdiyo kala duwan sida ay sheegeen dadka deegaanka mid ka mid a dumarkii degganaa guriga la weerara ayaa warbaahinta u sheegtay in maleeshiyaadka murtadiinta ay guriga ku duldumiyeen qoyska kadibna ay boobeen hantidii tiilay guriga oo isugu jirtay dahab iyo lacag gurigii reerka dhanaa la wadaxiraa layidhi waa laysoo wacay waa soo baxay reerkaa u imaayo guriga waa guriga markaas soo gelima askariya meesha taagan xijaabka oo iiga dhigi xijaabka iiga fuqaanaa guriga markaa yiili hantiyaa tiiri marka alaab iyo lacag iyo wax dhanaa yiili guriga gurigiyaa marka soo gelma xijaabka oo iiga dhigi askariga saanaa iskaga soo jiiday gurigii soo galaamaaday oo igu soo boodiyey askariga marka waa isdilina guriga marka hantidii waxaa ka arka halkaas dheg ma fahanti dahab oo soddon iyo shan garaan oo ahaa iyo lacagaa tiile qasnadana way furnayd dhegahana bannaanka yiileen dhegtan ani ii xirneeda iga dhacday dhulka iga dhacday tan oo ani aan ka helay tii kale waa laayig hanti kalena way maqan tahay guriga dhex tiile reerka dhamad marka la wada xira marka guriga marka waxaa naga maqan oo kale sabarlooge oo dhul oo anan ka aalaynaha oo ku yaal asin wax cadde oo hooyada ay leedahay marka waxaa laga tegay koobi iyo waxay kaliyihiin iyo orginaalkii orginaalkii aala qaata koobiyaa guri nogala tegey marka waa kaya marka qasnatii iyo wixii dhan aan wada furnaa meesha umaad alaabtii wixii dhanna waa kana waa la wada qaatay anna waa lee dilay askarigii waa igu tuntay taliyaha saldhigaa ka dambeeyey midka ciidanka watay wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkan oo watay fuundiyaal xilli habeenaha ay fiiqdeen guriga iyagoona sidoo kale rartay jiingadihii iyo alwaxyadii ku dhisnaa guriga gurigeena la jibilaayo koo iyo toban saaca ku soo kaclay laabeerigeena iyo waxeel dhalla waa la qaatay alka waa la xerxeray saldhiga yakshiidana la geeyey waa la jir dilay gabdhaha ila lashteen waa la dilay guriga halti loo taalana waa laga qaatay gurigeena la jibilaayo bilo subax awoodaa loo sheegto waa ma fahanta awood sheegashay wataan hadda waa kaaya waxaa waaye haddii oon soo roogsanay lamayeerigii la gooyo baabuura la saara lamayeerigii lasoo fujiya baabuura la saara lamayeerigii lasoo fujiya xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso meel la arkaba qoryaa afkiisa loo jeeso afkiyaa jooqda gema maahano waxaa waaye gurigan saana lagal ciid markaa tib wuxuu yidhi geeraxaa kugu dambeeyey ninka xawaalka loo siiyo gurigiina waxba laguma reebina waa kan ishaadaa hayso ciddina waa la xirieyey waa la xaabiyey anunkana qorgaa laysaga kaaya reeb waxaan isu galnaa adooga waayelahay waa la dharbaaxiya waa la dilay waxaana dilay igaartiisa igaar camal qof waayeelo sagaashan sana jire shalay halkaas lagu kala gem diriska xabad lagu ceersaday gurmed haddaa dadka soo fidmaagna xabadaan lagu wada ceersada qof aadana oo nool male waddankii xaaladiisa aad iyo aad uu darsata dhallinyaradii tahriibe isku wada shubaya waxa tahriibka iskugu shubayan waddankeenna maanta annaka aad taagana aa cornimen ku weysan adduunka maanta wax talaya waa taas isbuuc walba waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laga soo calaamadeeyaa dhowr dhacdo oo u badan dhulboob balse arrinta cusub ayaa ah in qoysas si nabad ah ku hurdaya guryahooda lagu duldumiyo kadibna laga furto dhammaan wixii ay hanti haysteen mahadsanid abuu ayman xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa mar kale ka hadlay dhulboobka murtad xasan garguurta uu ka wado magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya ku dhowaad boqol xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale war-saxaafadeed ka soo saaray boobka dhulalka ee ay waddo kooxda riddada soomaaliya xildhibaanadani ayaa sheegay in dowladda xasan garguurti ay weli sii waddo inay dhacaan hantida guud oo ay ku jiraan dhulalka caamka ah oo ay hadda degan yihiin dad shacab ah kuwaasi oo ku yaala magaalada muqdisho war-saxaafadeedkani ayaa looga digay xubnaha murtadiinta ah ee ku lugta leh boobkan inay joojiyaan falalkani islamarkaana aanan looga hari doonin oo lala xisaabtami doono bayaankan ayaa waxaa eedeyn loogu jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo lagu eedeeyey inuu wado boob aan gambasho lahayn kaasi oo ku dhacayo hantida guud ee dadka ka wada dhexaysa xubnahan murtadiinta ah ayaa bayaankooda ku xusay in dhaqaalaha kooxda riddada soomaaliya ay ka heshay boobka dhulalka aysan ku dhicin hay-adda maaliyadda riddada islamarkaasina lacagtaasi jeeb gaar ah lagu shubtay xildhibaanada iyo mucaaradka riddada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay soo saarayeen bayaanaad ay uga digayaan xasan garguurte inuu joojiyo boobka dhulalka danta guud ee muqdisho ku yaala boobkaasi oo hadda noqday mid xargah goostay mahadsanid yaasir kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo waxgaradka beesha hobeer ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkan abu xasaan ayaa mar kale inoo eegaya warkaas kulankan oo ahaa mid watay qabanqaabo sarreysa islamarkaana si heersare ah loo soo agaasimay waxa uu ka qabsoomay deegaanka barbaare ee dhacaduleedka degmada qansax dheere ee wilaayada baay ahdaafta iyo ujeedka kulanka waxa uu daarnaa dardargelinta jihaadka iyo horumarinta waxbarashada iyo wixii la midka waxaana kulanka uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay oo uu horkacayay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaasha nuqabada iyo waxgaradka beesha hubeer oo uu horkacaya suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim malaaq beesha hubeer oo markii horeba lagu yaqaanay dardargelinta jihaadka iyo la dagaalanka gaalada iyo gaala raacyada ayaa mar kale shaacisay inay halkeedii kasii wadi doonto jihaadka sidoo kalena ay xoogga saari doonto waxbarashada dhanka shareecada islaamka kulankan oo socda muddo saddex maalin oo xiriir ah waxaa laga soo saaray bayaan ka koobnaa qodobo kala duwan oo ay ku wada midaysnaayeen dhammaan waxgaradka iyo nuqabada beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay
bayaan ka soo baxay beelweynta hubeer kulan dhex maray beelweynta hubeer iyo wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beesha waxay caddaynaysaa inay la garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beesha waxay diyaar u tahay horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada iyo caafimaadka saddex beesha waxay caddaynaysaa inay deris wanaag kula dhaqanto qabaa'ilada ay deriska yihiin afar beesha waxay ilaalinaysaa midnimada iyo kala dambeynta dhexdeeda shan beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay murtadiinta
ugaaska beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mida nabadoonnadiisa oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu guulaystay una dhexeeya waxgaradka beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay isagoona ugaaska baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku jira safka cadowga kulunka oo geeka iyo isbuugu inta ku dhiisanaay oo walaayada gobolka baay aragtay iyo beeli hubeerayti oo baahada weynayti oo aragtay ooflow degaasi oo aan kulmanayti ilaahay diinshay intii la kormariyo kulun badan ku dhii aragtay noqobada oo aragtay beele oo samadoomada walgorodka aragtay oday dhaqameedka maysin lenaaha dadka oo aragtay murtadiinta ah oo muslimiinta dhibaatayo hayo maylana dalka isukubaa lena dalka isukubaa maka anfaca doono haddii kaa towba furuntaa towbada kutaabka ilaahay soo huun tag beeli hubeereed odegaasi gobolka baay ooflow dalkiliinkasa iyada caaman eyi afka may ku hadalo ahaa hubeerada ku hadalo hay mageen hadalona may kulunsignaha wilaayada gobolka baay yoonay beele walban dhamanayna yaana kulman yaa kulunsigna maabashal garsinigni unu waaligaano niinkooya mayn sheegana kulankaasiw horti kheer allaha lin kuala kulun kheera lin kulmi sharmalan kulungna ee wala lin kulmin may ahaa ini beelun hormarsiida dalshe deegaanshe diinshe ini hormarsiida ciyaalka walbarashadiyo hanraabto walbarashadiyo ammaanada ka e aawka iyoonay maaraneda wali owlaataadobni walakabara suldaanka guud ee beesha hubeer oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa sheegay in nabadoonnada waxgaradka iyo cuqaasha beesha hubeer ay si wadajira u soo saareen bayaankan islamarkaana ay ka wada midaysan yihiin arrintan muddo saddex beri e yamaynin socday kulun iyo babrar socota dadka muslimiinta ee walaayada gobolka bay iyadoo olinlijeedi horumarinta muslimiinta gaar ahaan beelle qaabkii in horumara lahayd maylaha ku saaray saddexdaas beri kadib bayaan oo kheer badan ka saabsan runtii geeka may farxadnin ahaa dadkii shaqada islaamka guud tahay inii safarhanin galaan niila muraa shakeeyan shaqada nin dhehayta oo ii niila gurfeeyan wajazaakumullahu kheer yalen maylanaaha haddii un ana beeli reer hubeereed gaar ahaan suldaankii beele dhammaantana gobolka baygeek aan ka suguna gaar ahaan deegaankii oflow aan ka sugugna runtii may isla qaadanay walaalihii walgorodka deegaanka nabadoonnada iyo meel kastoo beele ii ka saabsan bayaanka hanoo bahay oo sagaalka tumanka godob ah runtii bayaankaas mayha ka saaranay si farxad leh wanaag leh kalsooni leh un oo ciidanka kalsoomno dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ee hoggaanka ah ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo soo xiray kulanka ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey beesha hubeer oo kulankan soo qabanqaabisay isagoona beesha ku ammaanay kaalinka ay kaga jirta jihaadka beelweynta reer hubeer ee walaayada islaamiga abbaay ee kulunkan qiimaha badan qaban qaabidi walaayadana ka martagaaday inka weertii uninaha ku ajiibnay kula qiib gaadani khayrkii iyo wanaagga faraha badan le laka gorfeeyay taladagii wanaagga badan ayti lahaka jeediyay qaraaraadkii iyo go'aamaadkii iyo bayaankiina ha ku bahi maylena jazaakum allahu khayran beel hortaba laka kasaay khayr iyo wanaag iyo jihaad iyo ribaad iyo halgan iyo garab istaagga islaamka iyo muslimiinta yaa hayten haddana ballanga sii gaadan ani halgankii meelisku sii wadaasano kasii daraasan maylena insha allahu tacaala eediyada bayaanka anbogaadiyaane handhawaayaana marlamaad maylena insha allahu tacaala nagada dadku dhabeeyow bayaankii iyo hasaaren ku dhabeeyow nagada dad hadalkiiyo sheegeen qoolsha waafajiyaayo ficilsha waafajiyaayo mayla raay usa ka dhaqamayo ka camal falow sidii saaxaadka jihaadka horehanka buyten saaxaadka ribaadka horehanka buyten saaxaadka dacwada iyo khayrka iyo wanaagaba horehanka buyten salamada insha allahu tacaala meelitee ku sii wada halganka walka dara haddii ilaahay ar beesha hubeer waxay ka mid tahay beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga si gaara wilaayaadka baay iyo bakool waxaana lagu xasuustaa kaalinka ay ka qaateen jihaadka iyo doorka ay ku lahaayeen la dagaalanka gaalada iyo gaalraacyada waxay hadda ballan qaadeen in halkooda ay ka sii wadi doonaan jihaadka dhankoodana aan muslimiinta laga soo geli doonin maasanid abu xasaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa mashruuc biyasifeen ah waxa ay ka hirgelisay degmada rabdhuureh ee wilaayadaas cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo ganacsato nuqabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana xarigga looga jariyey warshad biyaha sifaysa ayaa dhowaan ka dhacday degmada rabdhuure waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda ka qayb galay ayaa kalimad qayim ah ka jeediyey isagoona bulshada magaalada u dardaarmay in allah ugu mahadceliyaan nimcada uu ku galladaystay
rabdhuur may balana marka ilaahay gallad badan ha siinsii walaagasna mayba sababan aha markii oo kitaabka ilaahay un unsurugnan oo ilaahay subxaanahu watacaala una raali gelinay ilaahay sharciyadiis difaaja unan kani yaa ilaahay nicmadun na sii nicmadu marka ma inbaahanta shukri anbaahanta ilaahay subxaanahu watacaala nin sheegi lain shakartum laziidannakum wala in kafartum ina cadaabi la shadiid nicmadun ilaahay aylaka kufrinay ilaahay aan ka mahadnaqoy lankasta markii waraaba markii ha xasuusday nicmada allah subxaanahu watacaala wa amaa binicmati rabbika faxadid nicmada ilaahay kasii sheego anbaahanta may ha kagabagabaayo walaalyaal mujaahidiinta bariga africa jihaada ka jaraan ogsantiin yaadoo jihaadkaas laka jara iyo haddana mujaahidiintii giyaadadii mashquul kasta ka furnye iyo aan helmaagna in mana arantuntan ala kumira dhali intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha hadame suldaan maxamed xasan bunow runtii biyoyo haayashay kasta nololinka dhanka geeg haysana gaar ahaan baniaadanka hoblaan nagad nololo koowaad oo baniaadankeega leey biyu maana bii caafi ee ka goboysay isku ku dhar dhagoy waraab sida faasa suubiya maana yaa la helay ilaahay yaa kama hasan unina mayna noo faday haani ka shukri ilaahayni weel maana ma ogaadasaana dantan uni gordaana ugu dambeyn qaar ka mid a waxgaradkii kasoo qaybgalay xafladda ayaa dhankooda hadallo kookooban ka jeediyey iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab harakada dadaal badanga biidi walbadanga ka dadaali degmada rabdhuur ani bii maylka waraawo bii maylka dheefsada walbadanga yaa juhdi ka biidi maynka horreeyey taawee eelkii lagu godaay beertan diyaad iyo jabal shuhadaa dhatiyo lagu godaay kanga shanganka eh anta kale walaylahan ku tabaayay dhani nagadaaye harakada hatana may ka dadaalay ani walibu ah biyogasla mayaayo ee warshad la weydii ilaahay ani suurtageliya jasaakumallaahu khayran may jare lixdan jare aha ma aragna bii maalin haninka koriidna waaladkaaynon hanka korsanna unin anka korsanna yageeka nin yaala ilaahay aan ka shukriyaan ilaahay aan ka mahadiyaan ilaahay ku soo kama aan mahadiyaan awoweydo warshadii aad hanin ka daagdi safaydla hufan andi hanin deed waana warshad lanki fadaw foostada ku guuysadaw lanki fadaw ka kar dhagadaw lanki fadaw ka gaboysadaw caafiina waana daawaysan andigeeka degmadii rabdhuurniintaan biyoogan ceelkan in badan la sugaay hatigeeka biyooje la waraabahay laka intifaacaha alxamdulilah ma ilaahay subxaana watacaala weydiisadaana in ilaahay nin dhammaystiro nin maaranay nin tamwell n kolley sida la ogi rabdhuure biyooje humaayan bi badan taalen laakiin biyooshe khareer iyo cusbihaayan hatigeeka may la helay biyoyhi ini filtara laka dhako xareedlaha ku saara alxamdulilah waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ninka daaqiyo nicmada haddii ilaahay lanka shukri ilaahay daan ziyaadiye mashruucan laga hergeliyey magaalada rabdhuure ayaa la rajaynayaa inuu wax weyn ka bedelo nolosha bulshada magaalada maadaama biyaha magaalada ay ahaayeen kuwa cusbo ah haatanna allah fadligii ay heleen biyo saxan saxa ah mahadsanid cabdilqani dad ka badan kun iyo shan boqol ruux oo ku sugan deegaanka bargaan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacawi ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu dhowaanahanba ka waday wilaayada warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali bulshada ku dhaqan magaalada bargaan iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlatu muscab ibni cumayr oo in muddaa u socotay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaas xamladan ayaa si weyn looga dareemay deegaanadaasi waxaana wax lagu baray qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona goob kasta oo deegaan ah xamladani ka hirgashay olole dacwadeedkan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad tiradooda gaaraysa ilaa iyo kun iyo lix boqol oo qof oo ku nool magaalada bargaan iyo deegaanada ku teedsan bulshada waxay hadal hayeen xamlada shicaarkeedu uu yahay ajiibuu daaciyallah oo qof weliba uu ku mashquulsan yahay sidii ugu diyaargaroobi lahaa inay sii kororsadaan cilmiga sharciga ah mid ka mid ah macalimiinta ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabihii lagu bartay inta ay ka socotay deegaanadaasi xamlada dowladan marka waxay qayb ka tahay xamlo guud ahaan u socotay gobolka dhexdiisa ka socotay meelo badanna soo martay hadda waxaan maraynaa meeshaan waa meeshii shanaad jacar ceel shiil ceel garas ceel buur iyo hadda aan joogno bargaan dowladan marka xamladan si guud ahaan magaceeda waxaa la dhahaa xamlatu muscab ibni cumayr astaanteedana waxaa la lama shicaarkeeda ajiibu daaci allah dowladan marka waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur'aanka kariimka gaar ahaan juska hoose ee juscamaha ayaa lagu qaatay kutubta kale ee diiniga la qaatayna waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo khuda caqiidataka min alkitaabi waasunnati asaxiixa adduruus almuhima licaamati alumma oo uu qoray sheekhii caalimka ahaa sheekh ibnu baas talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo lagu baranayo salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam duruusta waxaa barbar socday manshuuraad misena warqado oo loogu talagalay dadka bilowga ah mustawaaday kala ahaayeen mustawaha koowaad ilaa mustawo lixaaday lahaayeen dadka maxaanku yirahda luuqal carabi ay dhibayso ee bilowga ah ayaa ayagana maxaanku yirahda lagu soo dhisaya asaasiyaadkooda diiniga ah hadday tahay tawxiidkii iyo salaadii iyo axkaam fara badan waxaa barbar socotay tacliimu tahaarati wasalaah camaliyan dadka in la baraayay tahaarada iyo salaadii si camali ah oo practical ah in dadka loo barayay masaajida iyo maraakiista iyo meelaha fagaare ku yaala deegaanka bargaan ayaa waxaa tartan cajiiba loogu qabtay bulshadii ka faa'iidaysatay xamlada musab ibni cumeer waxaana loo tartamay rag iyo dumar su'aalo ayaa la weydiiyey labada koox guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada wuxuu ahaa tartan qiimo badan oo loo qabtay ardadii ka faa'iidaysatay dowladan ka socotay deegaankan aanu joogno ee bargaan su'aaluhu waxay ka koobnaayeen laba iyo toban su'aalood lix ka mida waxaa la weydiiyey ragga lix ka midana waxaa la weydiiyey gabdhaha gabdhuhu lixdii la weydiiyey dhammaan waxay uga jawaabeen si sax ah raggana waxaa la weydiiyey lix iyana raggu lixdii su'aalood oo la weydiiyey afar ayay ka jawaabeen labana waa soo hareer martay labadii soo hareer martay mid ka mida ayay gabdhuhu ka faa'iidaysteen sidaas daraaddeed guushu waxay galabta raacday gabdhaha deegaanka bergaan allahu akbar
waxgaradka deegaanadaasi ayaa bogaadiyey sida ay ugu dadaalayaan bulshada barashada cilmiga diinta islaamka annagoo ku hadlayna magaca odayaasha bergaan waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa mahadda labaadna waxaa iska leh umurada na soo gaarsiisay ama maktabka dacwada ee na soo gaarsiiyey dacwadan annaguna wax badan ayaan maaragtay dacwadaha nala soo gaarsiiya dhaannay waana nala soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaana hadda qalbigaynu ugu qoyey waad maqlayseen jawaabaha su'aalaha laysu su'aalay lagana jawaabayey sida sharaftale looga jawaabay waxaan u mahad celinayaa dumarka aad iyo aad ayaa maaragtay aqoontooda u sarraysaa haddana waxaan leennahay maasha allah ilaahayga subxaana wa tacaala ha u kunjibaara saasaan leennahay raggana iyaguna maaragtay aad ha isu sii canaantaano si ay maaragtay biyaajada dambe ay u wadaba tagaan hadda kama aysan daba tegin siyan qayasahay kabacdi dadka ee ka soo qaybgala xafladan oo ugu sarreeyaan walaayada gobolka ama midda degmada ee ka soo qaybgala xalfadda ajir allah ka siiyo safarkaay soo galeen ka ajirka allah ka dhigo xafladan waa xafladii lagu soo xiraayay dowladda ka socotay bargaan dad badanaa ka faa'iidaystay xafladda lagu soo gebagabeynaya xamlatu muscab ibni cumeyr qaybteeda deegaanadaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galgaduud oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid marka labaad waxaan rabaa inaan kalimo idhaahdo dadka waxbaranayay oo sharaa'ic ulmujtamac bulshada qeybaheeda kala duwan fahniyan lakum bixadiidi rasuulilaahi sala allahu alayh waalihi wasalam waa qolo kasta oo diintaas barashada u socoto oo u daasho xadiidkaasi nabad sala allahu alayh wasalam fadlo badan iyo ajar badan uu ku tilmaamayaa waa cilmiga sidaasi ah cilmiga in la faafiyo dacwada loo istaago waxyaalaha mujaahidiinta iyo maamulada islaamiga maanta ay u taagan yihiin badeecada ay wadaan ummaddan muslimiinta loo wado mujaahidiinta ay u wadaan saad arkaysaan in diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la barto dadka la baro dadaalada ay bixinayaan mas-uuliyiinta wilaayada kan maktabka dacwada ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii bulshada muslimiinta looga saari lahaa jahliga loona bari lahaa diintooda mahadsaned cabdiraxiin ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan saddex sano kadib xamladii salibiga ee xasan garguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah macawisley ee mahadhooyinka aan la mahdin oo raadadkooda lagu arkay magaalooyinka gacanta cadowga ku jira faysal soomaali ayaa warkaas inoo haya macawuusley waa ereybixin aan horey loo aqoon balse ku soo noqnoqday dhagaha dadweynaha dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waa maleeshiyaad loo abaabulay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta oo ay gadaal ka tabantaabayaan dowladaha saliibiyiinta ah iyo maamulada riddada ah ee ku daaban labadii sane ee ugu dambaysay waxay noqdeen xaabada xasan sheikh uu ku hurinayay duulaankii dhicisoobay ee uu ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay ku howlgelayeen qidad iyo qorshe laga soo minguuriyey fagaarayaashii uu maraykanka kula dagaalamayay dadka muslimiinta ah sida ciraaq oo kale yaa xasiliya ciraaq maleeshiyaad dadkii u dhashay waddanka ayaa dib ayaga gacantooda la geliyey ayagaa xasiliyey waxaa xasiliyey kuwan hadda ay diidayaan ee annagu macawisleyda leeyihiin noocaasoo kaloo deegaanka u dhashay ayaa la diyaariyey ayagaana ka saara dalka abaabulka beelaha iyo dagaalgelintooda ma ahan arrin ugub ah oo ku kooban soomaaliya balse waa qorshe qadiimi ah oo laga hirgeliyey dhammaan dowladaha ay ka jiraan ururada jihaadoonka ah wixii ka dambeeyey weeraradii ka dhacay maraykanka kow iyo tobankii sebtembar iyo duulaanadii lagu qaaday afghanistan iyo ciraaq ayaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka hindistay mashruuc lagu hubeynayo qabaa'ilka iyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen mujaahidiinta alqaacida iyo daalibaan dowladda maraykanka ayaa qabaa'ilkan ku taakulaysay hub iyo hanti intaba waxayna ka dhigtay xaabadii lagu hurinayey dagaaladii ay kula jirtay islaamiyiinta deegaanada ugu badan ee laga abaabulayay maleeshiyaadkan ayaa ahaa kuwa dhaca gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe degniino badan ayaa laga soo saaray dhibaatooyinka ka dhalan kara hubaynta maleeshiyaadkan oo ay jeediyeen madax ka tirsan murtadiinta hase ahaatee ay iska indhatirtay kooxda ridada soomaaliya balse goor dambe ayay ka shallaayeen markii gees ilaa gees dalka uu ka bilowday dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay mana jirin meel ay dadka ku kala nabadgaleen marka laga reebo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka caawisley dhibaatadeeda qofkaan hadda dareemin beriyu dareema yacni wax kasta oo fawda ku bilowda u a c maxay ku bilaabatay sharci bay ku bilaabatay fawday ku bilaabatay ilaa haddana yaana soo gaarsiiyey heerka aan marayno oo maalinba cajal cusub oo noo bilaabmaayo fawdaasaa noo bilaamaysa aad buu u mahadsan yahay warbixintaasaad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkan faysal maad soomaali ayaa warkeenni saaka u dambeysay tan iyo kulantadeena dambe war kalena mid intaynu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir